wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowlad goboleedka jubbaland ayaa kulan muhiim ah u qabatay ururada bulshada rayidka ah ee degmada kismaayo kulanka ayaa diiradda lagu saaray horumarinta iyo tayeynta adeegyada caafimaadka ee isbitaalka guud ee degmada kismaayo munaasabadda ayaa waxaa kasoo qayb galay xubno ka tirsan golaha wasiirada jubbaland maamulka degmada kismaayo maamulka isbitaalka guud iyo wakiilo ka socday hay-adaha ka shaqeeya arrimaha caafimaadka wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada jubbaland ismaaciil axmed garas oo madasha ka hadlay ayaa ugu baaqay ururada bulshada rayidka ah inay door firfircoon ka qaataan wacyigelinta bulshada si kor loogu qaado ka qaybgalka dadaalka lagu horumarinayo adeegyada caafimaad ee isbitaalka guud ee degmada kismaayo horta isbitaalka lacag laga dhigayo eemku maaha isbitaalka qofkii lacag bixin karaa bixin qof miskiina oo i d b ka yimid oo luglow ka yimid ama i d b kismaayo ku taalla ka yimid oo isbitaal kismaayo yimid lacag bixi haddii kale laguma arkaayo ma dhacayso macnaha maskaxdiinu isbitaal brivate aho qofkii albaabka soo istaagaba lacag la weydiinaya ma aha waxa weeye qofkii abela qofkii awooda inuu awalba meel tago brivate la tago haddii meeshii aan ku dhihi lahay war dhiigga bannaanka isaga soo qaad raajada bannaanka iska soo saar kan iyo kaas ka doona dibadda haddii aan dhakhtarkii aad ku kalsoonaan lahayd ku keena isbitaalka intaad dhowr boqoloo dollar kusii raaci lahayd diyaarad haddii aad meeshaada ku heshto serviskaad u baahnayd waxaan u malaynayaa qof walba dhib kuma noqonayso laakiin qofkaan awoodin oo awal baqaaraan lagu dhoofin lahaa iyo yaa muslin ahoo qofkan meesha ka qaaday kaas sidii baa loogu adeegaya waana lagu qasban yahay annagoo dhanaa ku qasban in loo adeego adeeg loo sameeyo isbitaalka loogu sameeyo laakiin dadka aan ka hadlayno waxa weeye dadka awooda inay tagaan xarumaha caafimaadka oo brivatekaa ama isbitaallada